raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu akhyaaraya miinfayla ka dhowaada warka hamiignama idaacadda warsana qodobada isinka dheegi doontan haddii ilaaha yara unuuna sinka haynaya welibaa ku mid aha gudoomiyaha degmada goofgaduud ee buurey iyo weliba usu ku hadlaya abaaro ku jarta degmada abashayaa kubahahay teesh abka kanoole degmada diinsoor ee gobolka baaya madali isbuugi ee isla xisaabtanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo weliba dadweynaga oo geeka la gebagabeeya somalilan ayaa ku dhiriftay tillaabada iyo qaadiya puntland ra-iisul wasaare ku-higeenka dalka usushir kufuree muqdisho qarax lala fiirsaday ciidamada dowladda iyo weliba khasaaro ku dhaladay dagaala ku dhan ee al-shabaab oo lakaga dhawaaqay gobolka hiiraana amar laa kor saaray hay-ada caalamiga ee ku howlgala waa gobolka muduga somalilan ayaa shirtay baabuur sukukooye dalka sayti ee jabuuti wakiilka qaramada midoobay oo soo deeray jowhara waana sula kulamay madaxda hirshabeelle madaxweynaga puntland oo suilka qaadis iyo weliba magaabis isu suubi maamulka hirshabeelle oo suubeenay warar la faafiy dowladda soomaaliya oya safiir cusub yaan magacaawday maraykanka akhbaaraadka banaanka raadiyaha warsana sinhaytan oo ku walibaa ku mid aha koongareeska maraykanka iyo meel maryan moosinku dhan ee taraama
wartan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxi wartan media network
akhyaaray hamiignama khamiisya hahooydahayto arbaanaya bahayta taariikhdanayaata tumay todobada bili todobaad ee julaay sanadka lamada kun iyo toban sagaalka aanasay weliba ayo hayana qodobadii warkaana hamignama atana ka dhawaaday sogii oo faahfaahsana intii sobada ka jarana haddii ilaa hayara sinli diyaare anoo maxamuud cali cabdulaahi gaabshaa'e kabilowna madali isbuugii isla xisaabtankii ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba dadweynaga ogeeka la gebagabeeya xuseen maxamed nuur iyo nin faahfaaye waxaa maalintii shanaad magaalada baydhabo lagu soo gebagabeeyey barnaamijka isla xisaabtanka maamulka iyo shacabka iyadoona maanta ay kasoo qaybgaleen shacabweyne aada u tira badan iyo golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed sidoo kale waxaa kasoo qaybgalay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdiqaadir shariif sheekhuna maye wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya ugaas xasan cabdi maxamed ayaa akhriyey warmurtiyeedkii kasoo baxay barnaamijka isla xisaabtanka oo socday muddada shanta maalmood barnaamijka isla xisaabtanka dowladda iyo dadweynuhuna maanta uu si toosa kusoo xirayo gudoomiyaha golaha wakiilada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiqaadir shariif sheekhuna maye mudane gudoomiye afartii ama shantii beri uu socday barnaamijkan isla xisaabtanka dowladda iyo dadweynaha koonfur galbeed soomaaliya waxaa abuurmay kalsooni dadka reer koonfur galbeed soomaaliya ay ku qabaan dowladda uu hogaamiyo madaxweyne cabdilcasiis xasan maxamed lafagare iyo golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya sida madaxweynahaba uu sheegay lagu soo xoday aqoon karti iyo waayo aragnimo intaba wasiirada koonfur galbeed soomaaliya mudane gudoomiye waxay ahaayeen kuwo dhegaysta su-aal kasta oo reer koonfur galbeed soomaaliya maskaxdooda ka guuxayso hadday tahay amniga dhaqaalaha siyaasadda horumarinta arrimaha bulshada iyo waxyaabaha kaloo la mid ahba dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waa markii labaad oo laga qabto arrinta noocana isla xisaabtankan dadka iyo dowladdu ay ku wada hadlayaan labada kun iyo toddobiyo tobankii baa yahay markii ay wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed ay garatay barnaamijkan quruxda badan inay soo abaabusho keentana dadka reer koonfur galbeed soomaaliya isku arkaan labada kun iyo sagaal iyo toban koor haatan sii gabagabadahna wasaaraddu iyadoo ka duulayso baahida iyo kala isfahan darrida dadka aan dowladnimada u weelinaynin ee dhibaatooyinka ku haya reer koonfur galbeed lana dagaalamayo horumarkooda iyo dowladnimadooda si ayagana loogu caqli celiyo wasaaradda warfaafinta iyadoo kaashanaysa saaxiibada hay-adaha kala duwan ee soomaaliya oo dhan caawiya gaar ahaana koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed soomaaliya haddii laga waayo cala alaqal ducada in laga helo iyo waxa waaye iyo iyo ereyga wanaagsan in afkooda inuu ka soo baxo waxa weeye waa diintaana barayso qofka muuminka ilaahay aaminsan maalinka yowmalqiyaamo iyo waxawaa allihii rasuulkiisa aaminsan waxaa weeye afkaaga markaad hadlaysidna wax qayb qabo wanaag ha ka soo baxo haddii kale haddii lagaa waayo intaas maxaa lagu yiri wax ka laguma dhin xoogaa iska aamuso afkaaga iska qabsaa lagu yiri ummaddaa kaa nabadgasho ummaddaa kaa nabadgasho qofkaan mas-uulka ah ma dhammaystirna ma dhamma waxa waaye ilaah xaggiisa oo keliya laga ayaa laga heli karaa qofka mas-uulkaa waxa waaye markii waxa waaye lasoo magacaabay mas-uuliyadda loo dhiibay ummaddu waa dareensanahay baahi badana jirto burbur baa jiro waxyaabo badan howlo badan oo la rabo in la qabto intaas waa marka ballantii ilaahay adoo ku shaqaynaa insha allah waxa kale waxa waa inaad dhinac iskirtaa shacabka koonfur galbeed waxaan ka codsanaya dardaarankii ugu dambeeyey waad gudbisateen waxawaa si mas-uulnimo si dad jeceyl si wadan jeceyl muwaadinnimo ay ku jirto ayaad u gudbisateen fariintiina waxaan ilaahay ka cod waxaan ka waxaan ka codsanaa inaan dhammaantiin waxawaay saacadaha aada cibaadaysanaysaan iyo saacad kalooba waxawaay aad aad ilaahay aad xusuusanaysaan inaad noo duceysaan dalkan loo duceeyo mas-uuliintiisa loo duceeyo ummadoo dhan ay kusoo hirtaan ilaahay inuu ka dhigo dhulkayga inoo baaqiyo dowladnimadeena uu noo xoojiyo koonfur galbeed siday fanaaniintu ay u sheegeenba koonfur galbeed waa kacdayaa la yidhi koonfur galbeed waa rug waa kacday waa jirtaa waa jiri doontaa jiritaankeedana qof hor istaagi kara ma laha insha allah annagoo wada jira ayaan dhulkaan dhisaynaa waxa naga dhiman aan dhammaystiranayna soomaaliya ha noolaato waana ku mahadsantihiin insha allah barnaamijkiin waa inoo xereeya wasalaamu calaykum waraxmatullahi iidiida umahadsanyey waryaagana huseen maxamed nuur yahayo oo qodobkaasay jeeniin faahfaahayaaye gudoomiyaha degmada goofgaduud ee buureeya weliba oosu ku hadlaya abaaro ku jaraan degmada gudoomiyaha deegaanka goofgaduud buurey haraabo xasan buuyob isaaga oo warmaaye halayti barnaamijka kulanka warsan iyo weliba uusu ku hadlay ergadiyaha dooratay xildhibaanada baarlamaanka koowaad ee dowlada federaalk soomaaliya lamada kontumiliti iyo unweeranga dagaalyahanada al-shabaab weliba uusu fariindiray madahada maamulka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaana madabiinaga koonfur galbeed nusunka baaqay intii ergadayo hakyan waan amnishoyo suganga odayaalkii al-shabaab ungeeraha idheer dhibaatada miidata odayaalka hobl ungeera seeleeyana nafiya odayaala karoogangana idaala wadum dhibaatada taalla shabaab hobl seet kadaafudoone hobata balakeran aakhiro zaman indamboyle lanka shaabti qarahan la galaayinbo waliba idhagu kadhiinba muqdisho kadhii shaaba shaabadan ka dhamaaday wadum dhibaatada maynka bigaana soomaaliyeed odayaalka oday dhaqameedka nagren ambo siyaasiyiinta nagren si dowladda waryaana ku saarta madaxweynaha koonfur galbeedan ka sareeya amniga koonfur galbeed dhibaatada miila taarga lakuhadala odayaalkii dhaqanka shalay dowladii abdakaan waata la dhisan doonaa leer warsangaas hagalalr dowladda inta go-aan ka saarta waa sudaan sida oo kale gudoomiye buuyo iyo weliba uusu sheegay intii abaarayo ku yaran deegaanka goofgaduuda sanadkan beero walbaankabana dadka deegaankana iyo unbaahiyin gargaar elaska jara raashin iyo weliba biya alxamdulilah horta deegaanka eegeedan fayley walaata barbaleenayn haddana dhibaato ama sheegaan ama dheh ilow dhibaatada hata deegaanka ka jarmay bu ahan beerihii hoyin sheegan abaaro laydheera korma hata aaron leero ma dheh dhibaatadaasana inkadoran hata shinoyi yana haysata hasayadeedan deganta hata may rajaahana insha allah sidii heedaha bulshada daneeyo deeganada daneeso iyo gargaar lahanka diiratadi olan kastil fidhijeertalanka deeqsi walaagi lan helawmo dhibaatada miilataala sidii lankantii sambarakan ee buushadan degnantay fidhijeerta waa lakasii welwelka gudoomiyaha deegaanka goofgaduuda buurey yag eedan ergidiyo al-shabaab unweerti oo isu jara qaar ku midana ergidiyo sheegan intiyo mar horabiyo seedanga meelyaal shabaab yonkuweerti weli mijara mas-uul ku tirsan koonfur galbeed soomaaliya usu ku hadlay markila kuraaba gudoomiyaha deegaanka goofgaduuda buureya ra-iisul wasaare ku-hogeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane mahadi maxamed guuleed iyo geegka welibaasu muqdisho ka furaya shirka dardargelinta iyo weliba fulinta ee qorsho reedankabadowka iyo weliba adkaysiga aafooyinka munaasabada daafurka iyo weliba ku qayb galaya meelo caalamka iyo weliba mas-uuliyiinku soota wadamada saaxiibada la-a dowladda ku taageerayaan ah mashaariicda horumarineed iyo weliba biniaadanimada ra-iisul wasaare ku-hogeenkaiyo weliba uuse sheegaya intii abaaruha kana nagaday iyo weliba fatahaada ku dhalatay roobka dhibaato badan ka haya dhaqaalo ra-iisul wasaare ku-hogeenka dalka usu sheegay inti muhiim yeeta inti si wadajir ee loonka horseeda dhibaatooyinka ku dhalada kora abaaro iyo weliba fatahaada dhinaga kalena akhyaaray weliba warar dheeraad ah kubahaaye qaraa khasaare sharduban oo sujaysidii oo ciidamo ku tirsan ahaan dowladda federaalk ee soomaaliya lankala fiirsadii deegaano ku tirsan ah gobolka shabeellada hoose qaraaqunya weliba uusuhayay koonooshay dhulka lakaduugowa waana lala fiirsaday baabuur la socda ciidamada ku tirsan ahaan militariga soomaaliya hiliyo maraayanga antana dhehayda deegaanada lambar lihdan iyo weliba beriiri ee gobolka shabeellada hoose warqasho duboonyaha kubaha ee khasaaro ku dhaladay qaraaqa sayti welibana gobroogayaal oo sheegan ah intii sujara khasaaro dhimasho iyo weliba dhaawac oo ciidamada dowladda ha ku deeri qaraaqa sayti abahatonjarna tirada rasmiga ee la adeeyo kora dhinaga kale al-shabaab iyo weliba ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraaqa sayti iyada oona baro wararkii oraasiya ka sheegday intii qaraaqa sayti oo la fiirsadan ah baabuur iyo wadanga ciidamada dowladda islamarkaa saytana iyo ka dilanga shan askari walowa anjarna dad madaxa bannaan oo haqiijowa sheegdowka al-shabaab iyo sheegatay tirada sayti iyo dili saraakiil ciidamada dowladda ee gobolka shabeellada hoose iyo weliba maamulka gobolka sayt iyo weliba lafaahfaahinga hankubiina qarahaga ciidamada ku tirsanga aan dowladda lankala fiirsada deegaano ku tirsanga shabeellada hoose abashee weliba kubahayte shacabka kanoole deegaanka diinsoor ee gobolka baaya shacabka ka nool degmada diinsoor ee gobolka baaya weliba inta badanba abashayo ku muujihayana gudoomiyaha degmada diinsoor ee gobolka baaya atabwaa ka kookumada ee shacabka dego degmada diinsoor usaa booqday harunta idaacadda warsan iyo weliba usu ku hadlaya xaalada degmada diinsoor iyo weliba welisak arayga degmada
degmada diinsar eeda dhibaato anka jarta maamul xumi ka jarta eeda hafaad anka jara makane dadka hoogan dad aad an dhibaysan waay kastay mar waa dad yar yaa wadanka wadankaas haysada una nasaana may ka roogna degmada baydhoobi roog ba wadankaan haddii fayleeyo una baka naqadafani wadanka dadkii laxka qowri iyo dadka haddi roog iska mid leewo macnaha may waalay haddiiba wadankaayna fayleeyi gurudad una ijaarma ka dhiifan oo qaxootinimo baydhoobo makroogafan dhinaga kale daa usoo hadla jeesii wada iyo weliba usu ku hadlaya abashada iyo ku qaban maamulka iyo weliba gudoomiyaha degmada diinsoora welibana saasoo kale usu arabshaysu ka dhowa inta maamulka shideediisla isoo taladaba usuuna taladaana shacabka hoog iyo weliba awoodna usoo kala dhaqmahaya dadka ka nool degmada diinsoor ee gobolka baaya may ka haysadaa degmada diinsoor afka ma ka hadalo korto hooda ka hadal axmaariilkoo toosiya lahkihide hooda macnaha siifada ka hadalana macnaha roogas waa meel gumeysi ku jira gumoosina cid kasta kuma noolaan karta annaga dadka annaga baydhabo nagu hays intaas keli waay maamul annaga meeshaa maamul xoog aha joog shacabka dhanna la hadalo maamul oo kase abood xoog iska haysada waay waa maamul iska raxayl oo digili mirable iska raxayl oo beelo meelo degan dooradi mee maamul cuntada kuwadi oo ciidan haybata meelasi ay gudoomiye ahaa dhahay waay taliyaha guutada shanaad ee gobolka hiiraan korneel faarax cali waa sugay iyo weliba usukulun gaara usulagaadadaya saraakiil shalduban ee ciidamada militariga ee soomaaliya gobolka sayti iyoona kubada hadlan howlgalka ku socda gobolkaasiya taliyahaya sheegay inti dhowaan deegaanada iyo weliba degmooyinka gobolka hiiraana lagu bilaabo doono howlgalku dhan ee dagaalyahanada al-shabaab islamarkaa saytina si wadajira iyo fulii doonan ah ciidamada dowladda iyo weliba hangamisoma dhinaga kale dee taliyaha qaybta labaati toddobaad ee gobolka hiiraana jenaraal axmed maxamed alisow tarandisho iyo dhanishay weliba usu sheegay intiyo soodanga qorshe al-shabaab lagu saarowa dhammaan deegaanada iyo kuroogana welibana ciidamada usoonka baagaya intiyo on diyaar garooban howlgalkaasiya sida oo kale jenaraal trendisho ya sheegay inta ciidamada guulabubiyan yuha ku diiranga howlgal dhowaan iyo ka qaadanga al-shabaab ee tuulooyinka hooseedawa degmooyinka mahaas iyo weli baabuula burda ee gobolka hiirana dhinaca kalena akhyaaray maamulka gobolka muduga dowlad goboleedka puntland iyo weliba yohasaarana amar ka socda hay-ado ka howlgalaba gobolka sayti ana sayti oo ku saabsana howlo shaqo oo ah hay-adaha sayti iyo weliba guud ahaanba deegaanada gobolka muduga wareegtaha kubatiy xafiiska gudoomiyaha gobolka mudug ee puntland axmed muuse nuur ayaa hay-adaha weliba soo kawargeliyay intayoona dhaqaaqana shaqo yoon gudbiyana maamulka gobolka salansiya sida shirarka samanaarada iyo weliba safarada antaba gudoomiyaha degmooyinka gobolka mudug ee dhinaga puntland iyo weliba isu faraya intay hay-ado caalamiga iyo kulshagayana waaniyo fududayana howlaha yoonhayana shacabka kanoola gobolka muduga magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hiirshabeelle iyo weliba deeray wafduus hogaamiyo wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya jamisa iswaan iyadoon siwiinlan ka dhawaayo meela madawiinaga hiirshabeelle madawiine kuugeenka iyo weliba mas-uuliyiin kale iyo garoonka jowhara ka dhawaayo wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya iyadoona lijeeya xarunta madaatooyada hiirshabeelle wakiilkaiyo weliba usu kulanlag aadaya madahada hiirshabeelle iyada oona kubada hadlana hoojinta wadashaqeynta howlgalka qaramada midoobe iyo weliba maamulka hiirshabeelle welibana sida oo kale kulanka gobro ku hayaya wakiilka howlgalka ee qaramada midoobe iyo hiirshabeelle master benjamina booqashada jamiisa iswaan ee hiirshabeelle iyo weliba uusanagdaya kiisadahaad ee usoo kasaada dowlad goboleedyada iyada oona horeyta soonseedi dowlad goboleedyada puntland iyo weliba jubbaland yoona kubada hadlana arimo dhowre madawiinaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni iyo weliba ushil ku qaadaya agaasimiga ciidamada badda ee cabdiraxmaan haaji us-oona hamagaab iyo agaasimo cusuba wareegtaha kubadii xafiiska madawiinaha saciid deni oo weli warbaahinta lanla wadaagna iyo weliba hilka agaasimiga ciidamada badda ee puntland laankamagaawaya cabdiraxmaan cusmaan maxmeda madawiinaha dowlad goboleedka ee puntland saciid cabdulaahi deni iyo weliba toddobaadyadii laadhaafeba weliba usubada isbedelo dhiniga hay-ado maamulshaya welibana dhowaan usamacaaway agaasimiyaal iyo hanti dhowraha guud ee puntlana dhinaga kalena akhyaara iyo maalmogilaadhaaf iyo weliba warbaahinta qaar ee dalka iyo baahiyana inta khilaafaha dhahgale guddoonka baarlamaanka ee maamulka hiirshabeelle sida oo kalena usujara mooshinga laku diyaariyay guddoomiyaha baarlamaanka ee maamulkaasi habbahaato waliba warkaasaytii beeniye gudoomiye ku-higeenka koowaad ee baarlamaanka hiirshabeelle abdi xuseen gedi welibana usu sheegaya intii walboonku jarna xilligan walkhilaaf een dhehaya guddoonka baarlamaanka ee maamulka hiirshabeelle weliba usu sheegaya intii walboonku jarna oo laka been abuuraday maamulka saytiya hiirshabeelle islamarkaa saytina iyo diyaaryooniyana wadajir iyo weliba horumarka maamulka hiirshabeelle sida oo kalena iyo socdan shaqooyinkii baarlamaanka iyo tangmadahada sarba hadalkan hakubahii gudoomiye ku-higeenka koowaad ee baarlamaanka hiirshabeelle abdi xuseen geedi iyo weliba usa daba socday kureeda markii maalmogilaadhaafi biyo socdanga hadalhaanta ka edanga intii usu jara xildhibaano mooshinga ku diyaaryaaya ama kuwadii gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka hiirshabeelle cusmaan bare maxameda somalilanna weliba iyo ku dhiriftay tilaabada iyo qaadiya puntlana qaar kumada saraakiil ciidamada somalilan iyo markiinku horeyti weliba iyo ku hadlana puntland oo kontaroolo ciidamadiyo iyo kalelahayaan qaybteela kugalawa beledka garoobe iyo kawareejanga dhinaga gobolka soola yoona dignigandiri maamulka puntlandna warbaahintiya la hadlan qarakumida saraakiila ciidamada somalilan welibaniyo sheegana intii puntland iyo kahadgudubti dhulyalata somalilan gaar ahaan dhinaga deegaanka bixin oo ciidamada puntland barkontarool cusub iyo kadhakadanga waliba puntland iyo onqobadana ilaa sadde maalmood gudaantiyo inta ciidamadiyo iyo ku saarana deegaanka bixin iyo weliba deegaanada kaleda iyo onan hanjabi haddii tallaabadaasiiti iyo qaado doonana haddii puntland iyo fuliwite codsasho waxaan ka hadlayaa dhacdooyinka ka socda bixin iyo wow ee ay wado ssdf ssdf ay wado dhulboobka ay ka wadaan bixin iyo wow waxaan leeyahay joojiya war joojiya joojiyaan leeyahay waxaan leeyahay taxasho gudahood waa in halkaa lagaga waantoogaa nabadgelyadiinna iyo naftiinna ilaashada loo daaya annaga tallaabada aanu ka qaadno baad ogaan doontaan haddayan joojin madaxa ay reebto garowe waxaad arki doontaan wallaahi waxaad arki doontaan iyadoo oo bisaduhu ku dhex meeraan iyadoo bisaduhu ku dhex meeraan baad wallaahi arki doontaan oo jiridu ku dhex cayaarto waxaan ka hadlayaa shaqaaqada ka soo cusboonatay iyo dhulboobka gabixin ee u dhexeeya garawe iyo muqawada waxaa si cusbon iyo naxariis leh uga codsanaya madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo saddexda kule inay arrinka si degdega uga jawaabceliyaan taliyaha ciidanka isagana waxaa ka codsanaya waad aragtaan dhulkibaa la boogayaa waa dhulkaasi ilaa iyo talyaanigii iyo ingiriiskii markuu la xukumay cashuurta waxaa laga qaadi jiray gobolka sool hataa u dhahay ciidamada qaranka haddayna ka koobin afar iyo labaatan sano jawaabta dagaalkeelasa ciidanka qaranka somalilan hadalkan ha ku weeri saraakiila ciidamada somalilan ee gobolka soola iyo weliba usukooyaya hilo wili xiisadan dhehayta puntland iyo weliba somalilan weliya ku-teeganta deegaano ku tirsana bariga gobolka sool horeyti iyo onkubada dagaalamana dhinaga kalena akhyaare maleeshiyaad hubaysanya duleedkaha degmada balad ee gobolka shabeellada dhexe weliba iyo karasaasayana baabuur iyo fuulan dad rakaabe welibana rasaasta saytii ku dhalatay khasaare naskajara dhimasho iyo weliba dhaawac baabuurka la rasaaseeyay iyo weliba nooshaysu hayay kan soomaaliyan kasaasa hoomeyda hiliga la rasaasayaayna weliba usmaraay tuulada xanshooley welibana la haqiijiyay intii ilaa saddex qof iyo ka amudan falkaasayti tiro kalen iyo ka dhaawaamen kookumida ehelada dadka baabuurka laka rasaaseeye iyo weliba uusu sheegay inti maleeshiyaadka iyo ka amreen daraawalka intii usurooji baabuurka haabahato isuuna ku diidi intiisu istaaji baabuurka waansaasayti sababte inti rasaaso laka fura weliba uusu sheegay inti sadiida qof kookumida iyo hayti haweenaya iyo kacamuudii rasaasta sayti laka furay baabuurka meela hal qof kalena isu ka dhaawaamay oo dhaqanqaaday dhinaga beledka muqdisho maamulka gobolka shabeellada dhexe iyo weliba kan degmada balad ee antaba weli maa ku hadalna falkaasayti khasaarada dhali ee baabuurka sayti laka rasaaseeya ee dadka shacabka fuulay warkihamingna miyaa weli ka guda jarna akhyaaray meelo ku dhugun sida ay tagna walibu ah idaacadda warsan ee haruntiya beledka tambaydhaba muujidii f m siyeed siyeed dhoweysan lama magaartis iyo weliba muujida gagaaban ee s w life stream ka dhugunsadayaal inka dambeyntina aqalka wakiilka maraykanka iyo od aqlabiyada waliba iyo kameel maryana qaraarlag ambaarayowa madawiinaga maraykanka donald trump iyo weliba hadalkii unsuriyadda usu ka tilmaamay oo usu ka eray afar bilaa muddo ku tirsana aqalka mooshinka iyo weliba laka dhaliilayaay hadaladii unsuriyada awso sharcidaradiisu obsogelintana uso yobliban abka dadka usuba ee amerikaanka yobliba dadka midibka ee walibana mudubinaga taraanfaray usadhigii dhinishay tibiterkusuk eraya lama boqol iyo afartan hildhibaan ka odayti odka eh haa miila boqoli siyeetaniyo todoba hildhibaanna yo ka odayan odka eh maya taasaytaniyaa ku dhiganta intii afar hildhibaan oo ku tirsanaa xisbiga jamhuuriga ee taraama iyo weliba hildhibaanada kaleda ee madaxa bannaan omilasaytiroga odsayo ku dhiibana dimuqraadiyinta warkii hamignama dhugunsidyaal hiligunsin kula sootan idaacadda warsan ee baydhaboontaninka dhonye warkaano maxamuud ali cabdulaahi gaabsha ah yaasin saare baan isini soo siyaaye idaacadda warsan ee baydhabo kula sootan kamahasintiin dhugunsowka idaacadda warsana dhugunsudyaala inti warkun warlamada reedun ku lamaan haddii ilaahayara walibaasiinku tabay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatuhu hamiin fayla akhyaarey